bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaan اraxiim awalu kitaabi اsalaa waxaan ka soo baxnay kitaab ka mida kitaabka abu daawuudka kitaabu dahaara ayaan ka soo baxnay risaaladii abi daawuud sunankiisa oo uga hadlaayey iyo kitaabu dahaar ayaan muqadamo ahaan u bixinnay kitaabkana marka kitaabu dahaara ayuu ka bilaabayay abu daawuud dahaaradii marka waan ka baxnay axaadiidteeda taqriiban ilaa saddex boqol iyo siddeetan iyo lix xadiid ayay ahaayeen halkan marka wuxuu ka gelayaa kitaabkii labaad oo ah kitaabu salaa salaadna luqada waxaa lagu yidhaahdaa adducaa sharciguna waxaa weeyaan aqwaalun wa afcaalun maqsuusatun muftataxatun biاltakbiiri wamukhtatamatu bitasliim afcaal lagu bilaabay iyo aqwaal allahu akbar lagu bilaabo assalaamu calaykumna ku dhammaato yaa la yidhaahdaa salaad axkaamtaas marka salaadda ayuu halkan wax ka bilaawdo uu ka gelayaa musanifku raximah اllahu tacaala qaala alimaamu abu daawuud raximah اllah xadaana cabdullahi bni maslama can maliki can camihi abi suhayl bni malik can abi anahu samica طalxata bna cubaydillaahi yaquul dalxa oo dhahaya uu maqlay jaءa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulillahi buu u yimid sala اllahu calayh ali wasalam ninkaasoo min ahli najdin reer najdi ah ninkaasoo haa'iru ra'si madaxiisu uu madaxiisu marka uu kacsan yahay oo timihiisu ay macnaheedu waxaa weeyaan timihiisu aynan shallaysnayn oo timihiisu marka ay isdhex yaacsan tahay kaas oo yusmacu la maqlaayo dawiyu sawtihi codkiisa demdantiisa yacnii codkiisa shanqartiisa la maqlaayo walaa yufqahu aan la garanaynin maa yaquulu waxa uu sheegayo yacnii qofka markaad codkiisa maqlaysa laakiin waxa uu sheegaya aadan maqlaynin saas buu ayuu tilmaamay sawirayaa xataa danaa ilaa uu ka soo dhowaaday faidaa marka nin reer baadiye inuu yahaa muuqato meel dheerba warka ka soo bilaabay isaga marka codkiisaa la maqlaayey qofku markuu meel dheer ka soo hadlo codkiisaa la maqlaa laakiin warka uu sheegaya lama maqlaayo ilaa uu ka soo dhowaaday xataa danaa faidaa huwa waaba isaga oo yas'alu su'aalaya cani lislaami islaamka xaggiisa wax ka weydiinayo islaamkao marka wax ka su'aalayo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi khamsu salawaatin shan salaadood oo fil yowmi maalinta dhexdeeda iyo walleylati iyo habeenka dhexdeeda ahaatay yaa waajib idinku ah yacnii khamsu salawaatin shan salaadood waajibatun weeyaan tu waajibaysa fil yowmi walleylati habeenka iyo maalinta dhexdooda afar labaatanka saac shan salaad baa waajib idinku ah qaala waxa uu yidhi marka hal calaya korkayga ma yahay oo ma la igu leeyahay hayruhunna shantaas salaadood waxaan ahayn qaala waxau yidhi laa maya ilaa an taawaca ilaa an tatatawaca inaad sunnaysanaysa maahane inaad adiga ku tadawucaysa maahe halkan marka waxaa laga qaatay nebigu markuu laa yidhi maya shan salaadood waxaan ahayn laguguma laha shan salaadood keliya unbaa waajibayso habeenkii iyo maalinta qofka shan salaad baa waajib ku ah waxaa laga qaadanaya marka witirku inuusan waajib ahayn salaada witirka habeenkii la tukado waa sunna waajib ma aha maxaa yeelay salaad habeen walba waajibayso oo haddana nebigu aanu sheegin waxay tusaysaa marka inaan witirka aanu waajib ahayn iyadoo marka xanafiyada la khilaafayo xanafiyada ayagu waa waajibay qabaan witirku inuu yahay ayb culimmada qaarna waxay u deliishadaan salaad kasta oo aan ahayn shanta salaadood inaynan waajib ahayn xadiidkan ciidda oo kale iyo istisqaha iyo kusuufka iyo waajib maahan bay leeyihin waxaasoo dhan laakiin kuwayaalkaas xoogaa xadiidkan say ku soo galaan waa adag tahay sababto waxay tahay xadiidkan wuxuu ka hadlay salaadda yowmiga ah ee maalin kasta iyo habeen kasta imaanayso ka hadlay salaadda ciiddana wax sanadkiiba laba mar la tukadan laha marka isma laha saas kala duwanaanaya halkan marka markuu yidhi hal calaya hayruhunna salaadaha shanta waxaan ahayn ma laygu leeyahay qaala laa buu yidhi maya nebiga sal l slam ilaa an tatawaca ilaa an tatadawaca mas'alay marka culammada qaar ka fahmeen meeshaan iyadana oo waxay yidhaahdeen haddii qofku uu sunno bilaabo marka hore sunnadu waajib kuguma aha laakiin haddii aad sunnada gudagasho oo aad bilowdo laabudda inaad dhammaystirto waajibay kugu noqoneen haddaad gooyso adoo salaad sunno ah ku jiro way waajibtay salaadaas oo qalla ahaan baa lagaaga rabayaa bay yidhaahdeen xadiidkanay ka deliishanayaan ilaa an tadawaca yay marka waxay ka dhigayaan iyagu wax kale ma laygu leeyaha maya ilaa an tadawaca haddaad adiga iska tadawucdo ood sunno bilowdo de markaas waa lagugu lahaana oo waajibay noqonaysaa laakiin jumhuurulculamaa sidaa ma ahan bay leeyihiin waxay tahay salaad sunnaa iyo qofku haddii uu galow ka baxo salaaddii ku waajibi mayso laakiin inuu gooyo ma ahan dabcan shay haddii lasoo sunno ah haddii la bilaabo oo waajibayo xajkaa ka jiro xajka isaga waxaa weyaan isagoo sunno ah haddaad gudagasho oo aad bilowdo dhexda haddaad ku goyso waa kugu waajibaya ayb laakiin wax kaloo hadda salaad ama soon iyo qofkii maalan waa soomanaay salaaddiiba soonkiiba u iska furay sunnownu ahay soonkiisu soonkii baa waajib isku bedela maalikiyadaa qabta laakiin ma xoog badno ayb ilaa an tadawacana macnaheedu waxay tahay wax adiga waajiba lagugu leeyahay maaha ma leh ilaa inaa adigu un haddaad tadawuc samaysanayso fala kadalika ayb qaala waxau yidhi wadakara lahu rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu u sheegay siyaama shahri ramadaan bisha ramadaan soonkeeda qaala wuxuu yidhi hal calaya hayru hal calaya hayruhu bishaa waxaan ahayn ma la igu leeyahay korkayga ma yihiin qaala laa buu yidhi maya ilaa an tadawaca inaad iska sunnaysanaysa ma ahane qaala wadakara lahu rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam asadaqata nebiga sadaqadiibuu u sheegay faqaala waxau yidhi fahal calaya hayruha waxaan sadaqadaa sakada aan ahayn ma laygu leeyahay qaala ilaa an tadawaca maya buu yidhi inaadu iska tadawucaysa ma ahani fa adbara rajulu ninkii waa jeestay oo huwa yaquulu isagoo dhahayo wallaahi baan ku dhaartay laa asiidu ziyaadin maayo aniga calaa haadaa kan la ii sheegay ka siyaadin maayo walaa anqusu mana ka nuqsaaminayo intaanan ku fara adaygayaa waajibaadka waxba ku siyaadin maayo waxna ka nuqsaamin maayo faqaala rasuulullahi sal l slam nebigu waxau yidhi aflaxa waa liibaanay in sadaqa hadduu ruu sheego hadduu intaa ka dhabeeyo waa liibaanay marka waxaa laga qaadanaya waajibaadka qofka hadduu ku dadaalo in waajibaadka uu ku dadaalay xaaraanta uu ka dheeraado inuu jannada ku gelaayo oo ku liibaanayo ayb marka halkan qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud kan kalan ku darno qaala akhbaranaa ismaaciil bnu jacfar almadaniyu can abi suhayl naafic bni malik bni abi caamir biisnaadihi bihada alxadiidi qaala waxa uu yidhi aflaxa waa liibaanay wa abiihi aabbihii baan ku dhaartay in sadaqa hadduu run sheego wa dakhala aljannata jannaduu galay wa abiihi igu aabbihiisa in sadaqa hadduu run sheego ayb riwaayadan marka wa abiihi buu ku daray marka waxaa ka soo baxaysa de qof in lagu dhaarto waxaan alla in laguma dhaarto nebigana halkan waxaa muuqanaysa marka aflaxa wa abiihi inuu aabbihii ku dhaaranayo see marka lagu jamcinaya culamada dhowr waxbay ku jamciyaan qaar waxay yidhaahdaan waabiihida waa ziyaado oo shaad ah weeyaan ibnu cabdilbar ayaa maslagaas maro oo wuxuu yidhi isagu waabiihi waa ziyaadatun shaadatun waa ziyaado shaado ah oon ansixin iyada laakiin sida raajixa xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegayo ziyaadadaani waa ansaxday oo waxa uu leeyahay ziyaadadaani fa hiya saxiixatun bilaa miryatin buu shaki la'aan ziyaado saxiixa weeyaan waana sidaas marka waxay rabtaa tawjiih sida loo tawjiihinayo waxay tahay qaar waxay yidhaahdeen qabla taxriimi alxalifi bikayr illaahi bay ahayd inta aan dadka laga reebin aabbayaalkood inay ku dhaartaan ayaa qisadan ay timid markii dambena waa layska reebay dibi dabadeed marka lalama imaanin qaar culammada ka midana waxay yidhahdeen dhaar maba ahanba nebiga ulama jeedine wax carabkoodu ka batay oo aan dhaarba loola qasdaynin aflaxa wa abiihi in sadaqa saasoo kale ay ku sheegeen in la yidhaha dhaar ma aha ama qabla nusuuli taxriimi alxalifi bilaabaa ay ahayd iyo waxyaabaha marka sida lagu tawjiihiyo ayay noqonaysaa xadiidka marka maxalushaahidkiisa waxaa weya salaadaha shanta ah inay waajib yihiin yani salaadaha waajibaya maalinka iyo habeenkii waa shan marka kow imaam abu daawuud wuxuu ka bilaabay salaadaha waajibayo ka bilaabay salaadaha yani asalawaat almaktuubaat meeqa waaye shan inay yihiin buu sheegay kadib uu marka gelayaa wixii kale ee marka shuruud iyo salaadu ay leedahay sulaymaan bnu daawuudka sanadka ku jiro waxaa weeyaan aburabiic azahraani ismaaciil bnu jacfar almadani waa iqatun yarwi lahu asxaabu lkutubi sita abi suhaylkan naafic ibnu malik ibni abi caamir imaam maalik waxaa weeyaan adeerkiisa waaye wahuwa asbaxiyun ayb waana iqa ayb sanadka intiisa kalena waxaa weeyaan dalxata bnu cubaydillahina waa macruuf oo waxaa weeyaan axad اlcashara almubashariina lahum biاljanna tobankii jannada loogu bishaareeyey oo noolu ka mid ahaa dalxa radia allahu canhu baabun fi lmawaaqiiti ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmawaaqiiti fii bayaani axkaami اlmawaaqiit mawaaqiidda iyo wakhtiyada salaada axkaamteeda caddaynteediibuu u baab yahay salaadaha yacnii mawaaqiitu salaa ayb salaadda marka shuruudaha ay leedahay waxaa ka mid a dukhuulu lwaqti waqtiga inuu soo galo marka waqtigii baa marka in la ogaado waqtiga marka shanta salaadood mid kastaa waqtigaa loo sameeyey oo ilaahay uu yidhi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutaa awqaaddii marka nebigaa bayaaniyey nebigana waa loo bayaaniyey oo jibriil baa u bayaaniyey calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasri ayb qaala akhbaranaa yaxyaa wahuwa bnu lqaطaan yaxya bnu saciid bni faruuq alqaطaan can sufyaan wahuwa sufyaan bnu saciid athawri qaala xadaanii cabduraxmaan bni fulaan bni abi rabiica marka cabdiraxmaan ibni fulaankan uu leeyahay abu daawuud baa fasiraya qaala abu daawuud waxa uu yidhi huwa cabduraxmaan ibnu اlxaarif ibni cayaash ibni abi rabiica ninkiiba uu abtiriyey marka cabdiraxmaan ibnu fulaan la yidhi ayb marka cabdiraxmaan ibnu lxaarifkaana saduuqun lahu awhaam tarjamadiisa waxaa weeyaan saduuqun lahu awhaam ayb laakiin hadda waa la mutaabiciyo xadiidka rag kalaa la wariyey isaga dhibaato marka ma laha can xakiim ibni xakiim xakiim ibnu xakiim ibni cabaad ibni xunayf alansaari alawsi saduuqun yarwi lahu asxaabu sunani alarbaca ayaa ka wariyaa can naafic ibni jubayr ibni muطcim wahuwa iqatun faadil yarwi lahu asxaabu اlkutub الsitta can ibni cabaasin qaal ibnu cabaas waa ibnu cami nebiy sal l slam nebiga ina adeerkiis cabdullah bn cabaas qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi amanii jibriilu jibriil baa ii imaam noqday calayhi asalaam cinda albeyti kacbada agteeda yanii beytka agtiisa maratayni laba jeer waana qabla intuuna nebiga soo hijroonin ka hor bay ahayd ayb laba jeer buu marka iiayuu imaam ii noqday laba jeer marka laba jeeroo hal mar iyo hal mar lagama wadee salaad kastaa laba jeer buu imaam ii noqday oo ii tujiyey fasallaa marataynida in loo jeedo maalin iyo maalin kale oo midba marka maalinta koowaadna awalul waqtiga waqtiga awalkiisa maalinta labaadna aakhirul waqti waqtiga marka ugu dambeeyo fasallaa bi wuxuu itujiyey ee uu ila galay salaadii aduhra duhur buu itujiyey marka salaadda duhurkay ka bilaabataa oo walidaalika duhurka mararka qaar waxaa la yidhaahdaa asalaatu aluulaa salaadda hore salaada hore marka duhurka waa iyadaana ay ka bilaabataa jibriil iyadoo ku bilaabay ayb salaadaha marka subaxa ugu dambaysa marka wuxuu yidhi fasallaa bi aduhra duhurkiibuu itujiyo ila galay xiina markii zaalat shamsu qoraxda ay iilatay oo ay cirka dhanka galbeed uga iilatay wa kaanad ayna ahaatay qadra shiraaki kabta suunkeeda wax la-eg wa kaanad ay ahaatay ay dilluhaa waa qoraxda iyado sidaa ma ahaanayse waa hooska wa kaanad ay wa kaana dilluhaa qoraxda hooskeedana uu ahaaday qadra shiraaki kabta suunkeeda oo kale yacni hoos yar uu soo baxay baa laga wadaa saad ogsoontaha qoraxdu markay soo bari ay ka soo baxdo waa soconaysaa waa soconaysaa madaxa bartankiisay ku taagnaanaysaa ama yacni fii kabidi samaa cirka bartankiisa xilliyada qaar marka markaas waxaa dhici karta inay madaxa ku qofka yacni madaxa ay ku joogto marka zawaalka la gaaro ay iilato qoraxda ay waxyar iilato galbeed ay u yar baxdo hoos ayaa soo baxo hooskaasi marka dhanka bari ayuu ka baxaa dhankay qoraxda jirta galbeedka maaha dhanka kale hooska aadayaa marka hooskaas marka dhankaas bari aado ayaa kab suunkeedoo kale markau la ekaaday wax yar oo noqday mar walba iyada laftirkeeda oo qaadaha kale leh laftirkiisa mararka qaar waxaa dhici karta hoosku inuu intaas la ekaado mararka qaar inuu hoosku aad uga yaraadaa dhici karto hadba xilliga la joogo hadday jiilaal tahay hadday gud tahay hadday dayr tahay wuxuu yidhi marka wakaanad ay ahaa wakaanad ay wakaana dilluhaa qoraxda hooskeedana uu ahaado qadra shiraaki kabta suunkeeda wax la egoo kale wasallaa bi alcasra casirkii uu itujiyey xiina markii kaana uu ahaaday dilluhu hooskiisa milahu isagoo kale yacnii shayga markuu hooskiisa la ekaado ayuu casirkii tujiyey shayga marka yacni yacni la mudo shay haddii la taago un ama qofka laftirkiisa marka uu la ekaado hooskiisa shayga iyo hoosku marka isla ekaadaan wasallaa bi wuxuu itujiyey yacni almaqriba maqribkiibuu itujiyey marka waxaa ka soo baxaysa meeshan marka duhurka wakhtigiisu wuxuu bilowdaa markay qoraxda zuusho xoogaa yar ay dhanka galbeed aadi yuu bilowdaa wuxuuna ku casirkana wuxuu bilowdaa isaguna shay kastaa markuu hooskiisa la ekaado ayb wasallaa bi yacni almaqriba maqribkiibuu itujiyey xiina markii afqara saa'imu qofkii soomanaa oo afuraayey yani markay qoraxda dhacdoda markaabuu qofka sooman afuraayo wasallaa bi alcishaaa cishihii buu itujiyey xiina markii qaaba ou baaba'ay oo cilay ashafaqu shafaqa guduudka cirka yacnii ku yaallo ee weli yacnii iftiinkaas markuu baaba'ay oo madoobaaday ayuu cishihii itujiyey waa waqtiga cishaha uu soo galawa wasallaa bi alfajra salaadii subax buu itujiyey xiina markii xaruma acaamu cuntada ay xaaraam noqotay washaraabu iyo sharaabkii cala saa'imi ay xaaraam ka noqotay waagu markuu baryey falamaa kaana alqadu berri markay ahayd sallaa bi aduhra duhurkiibuu ka baxay sallaa bidan ay faraqa waa markaan hadda saasaa wuxuu leeyahay alcalaamatu sindi kitaabkan fatxulwaduudka saasuu tilmaamaya ee waqtigaa in la galay ma aha macnaheed waqti waqti casara waa see loo gela waa markuu ka baxay salaadda ayaa hooska iyo shayga isla ekaadeen wasallaa bi ay wafaraqa bi waa igala baxay salaaddii adduhra duhurkiibuu igala baxay oon ka baxnay xiina markii kaana uu ahaaday dilluhu hooskiisa milahu isagoo kale waa goorma waa markii shalay casirka ay tukadeen waa shalay markay casir ka tukadeena hadda duhur ay ka baxeen ee macnaheedu maaha markii hoosku uu shaygu la ekaaday ayuu duhurka aan galnay maaha sababtoo waqtigaas casir baaba bilowday sooma fahmi marka meeshan iyo meesha hore waa kala duwan tahay awqaadan hadda soo socoto dhan waa wada wafaraqa baa ku macnayna wasallaa bi ay wafaraqa bi falamaa kaana alqadu sallaa bi aduhra xiina kaana dilluhu milahu markuu ahaa idan marka waqtiga duhurka ugu dambeeya waa goorma duhurku waqtiga ugu dambeeya shaygu markuu hooskiisa la ekaado waa tegey duhurku waa dhammaaday casir baa bilowday wasallaa bi alcasra casirkiibuu igala baxay salaada xiina markii kaana uu ahaaday dilluhu hooskiisa milayhi labalaabkiisa casirkiina marka wuxuu ka baxan ka baxnay buu yidhi shay kastaa markuu hooskiisa labalaab ku noqday hooskii baa dheer oo marka labalaab shaygii ku ah markaan soo ma garanaysa ayb waqtiga marka waa waqtigan marka waa waqtijawaaskii waa waqtigan casirku waa jiraa ilaa qoraxda ay ka dhacdo laak waqti daruuro waa waqtigaas qordhac gaarsiiskiisa wasallaa bi almaqriba maqribkiibuu igala baxay xiina markii afdara asaa'imu kii soomanay ou afurayba wasallaa bi alcishaaa cishihibuu igala baxay ilaa ulii leyli habeenka saddex dalooloo dalool intii laga gaaro markaasaa cishihii ka baxnay wasallaa bi alfajra fajrigii baan ka baxnay igala baxay fa asfara marka waa caddeeyey iftiin waa iftiimiyeyoo waa caddeeyey oo salaaddii subaxna waxay tukadeen waqti caddo ah waqtiga ugu dambeeyo xagga jawaaska waqti idiraari ilaa qoraxda ay ka soo baxdo waa qofku hadday hurdoo kale la tagtay oo kale ama xaalaad noocaas waqti daruuro iska waakaas uma altafata ilaya waa isoo milicsaday fa qaala waxau yidhi yaa muxamed muxamedow haadaa kani waqtulambiyaai ambiyada waqtigoodii wey min qablika adiga hortaa wاlwaqtu waqtiguna maa bayna haadayni اlwaqtayni labadan waqtiba u dhexeeyaa waqtigu wuxuu u dhexeeyaa labadan waqti oo salaad kastaa maalinna waqti buu tujiyey maalintii kalena waqti kale salaadaa waqtigeeda labadaas waqti u dhexeeya waa sidaa marka hadda riwaayada laakiin maqribka nooma muuqdo in laba waqti uu leeyahay labadii marba maqribka waxaa la galay salaadda markii uun markuu ninkii soomanaa oo afuray yaa la galay marka walidaalika imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka qowluhu ljadiid aan ujeedaa wuxuu leeyahay maqribku hal waqti buu leeyahay hal waqti buu leeyahay waa ka dhahaya marka in qadri qofka oo laga adimo oo laga aqimo oo saddex ragca laga tukado qofka uu salaad iskaga diyaariyo waa kac waa dhammaanaya marka maqribka so hal waqti buu leeyahay maqribka qowlu qadiimkiisana wuxuu ahaa yamtaddu ilaa kayrubati shafaq inta uu shafaqa ka baaba waqtigiisa waa jiraa oo waa socdaa buuli marka maqribka marka laga reebo inta kale laba laba waqti bay leeyihin awqaadu waqtiyaalku marka waqtu awal oo waqti fadiilo ah iyo waqti oo jawaaza iyo waqti idiraari ah baa salaad kastu leedahay marka nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa laga tujiyey waqtulawalka iyo waqtuljawaazka asalkana salaaduu awal waqtiga bay fadli badan yihiin ayb ilaa xaalad naadira maaha waxaa kaloo xadiidka aan ka garanaynaa awqaadahan salaada la tukanaayo ilaahay kama dhigin wax dhib badan oo cariiri ah wax qof kasta ou arki karo ayaa lagu xihay qoraxdaasaa lagu xihay ninkii baadiyo joogo iyo ninkii magaalo joogo ninkii xisaab yaqaan ninkaan xisaab aqoonin kulluhum salaadda waa waqtigeeda waa ka sikanaan keliya inay bartaanay ogaadaanay u baahan yihiin khalaas ninka meel allaala meeshuu joogo waqtiga waa garan waa garanaya waana taana waxay tuseen marka sharciga fudaydkiisay tuseen haddii saacad lagu xiri lahaa oo la dhihi lahaa markay waqtigu intaas joogo waqtigu marka intaasye oo yacnii la samayn lahay jadwal jadwalku nin walbaa uma sahlanaadeen dadka salaada tukana dadaan waxba qoraynaa salaadda laga raba waxna qorin waxna akhrinin walidaalika marka soonka iyo salaada iyo xajka iyo acmaasha la sameeyo ee ilaahay wakhtiga ku xiray wakhti nin walba indhihiisa ku arkaayo ka dhigin ee wakhti xisaab iyo u baahan lagama dhigin walwaqtu waqtiga maa bayna haadayni labadan dhexdooda maa bayna haadayni lwaqtayni labadan waqti dhexdoodu ahaaday xaafidku talkhiiska wuxuu yidhi xadiidkan isnaadkiisa alxaaris bn cayaash bn abi rabiica ku jiro mukhtalafun fiihi laakinahu tuubica waa la mutaabaceeyey buu yidhi mutaabacu haystaa akhrajahu cabdirasaaq uu soo saaray can ilcumari can cumara bni naafic bni jubayr can abiihi can ibni cabaas xadiidku saasuu saxiix ku yahay marka salaad walbaana marka awal iyo aakhir ay leedahay awqaadaheedu marka saasay kala yihiin qaala alimaam abu daawuud raximah llah xadaana moxamed bnu salamata almuraadiyu huwa almisriyu abulxaarif almisri baa leedahay iqatun habtun yarwi lahu muslimun wاlarbaca qaala ahbarana bnu wahbin cabdullahi bni wahb almisri iqatun habtun yarwi lahu asxaabu اlkutub الsita can usaamata bni zaydin اleyfiy usaamatu bnu zayd alleyfiy saduuqun yahim ayb horaan usoo sheegnay ma aha usaamatu bnu zaydkii saxaabiga ahay ayb ana bna shihaabin ibnu shihaab الzuhri ahbarahu wuxuu u sheegay ana cumara bna cabdilcaiiz cumar bnu cabdilcasiiz cumar bn cabdilcaiizna waa taqaanaano wuxuu ahaa waxaa la yidhaha cumar bn cabdilcasiis ibni marwan ibni alxakam amiir اlmu'miniin madiinana madax buu ka ahaan jiray markii dambena amiiru اlmu'miniin buu noqday waa ninka khulafaa raashidiin lagu shaneeyo khulafaa raashidiin alarbaca shan baa looga dhigaa mararka qaar waa lagu daraa waa nin aad u cadaalad badan oo khayr badnaabuu ahaa dhinac walbana ka dhisanu ahaa xagga cilmiga iyo xagga sakhinimada iyo cadaaladda iyo awsaaf badanoo wanaagsan buu lahaa cumar bnu cabdilcasiis radia allaahu canhu hooyadiisna waxaa la dhihi jiray ummu caasim binti caasim ibni cumar ibni alkhaaab cumar ibn khaaaba awow u ahaa marka wuxuu yidhi kaana qaacidan ana cumara bna cabdilcasiis kaana wuxuu ahaa qaacidan inuu fadhiyo cala lmimbari mimbarka korkiisa fa akhara alcasra casrkii buu akhiray oo dib dhigay shay-an waxyar xoogaabuu casrkii dib u dhigay faqaala lahu curwat bnu zubayr baa wuxuu ku yidhi amaa ina jibriila calayhi اsalaam jibriil qad ahbara wuxuu ka warramay wuxuu u sheegay muxamadan sala اllahu calayh ali wasalam biwaqti salaati waqtiga salaada jibriil nebi moxamed wuxuu u sheegay waqtiga salaada faqaala lahu cumaru cumar wuxuu yidhi markaa iclam war ogow iska ogow maa taquulu waxa aad leedahay waxaa leedahay ogow faqaala curwatu curwa waxa uu yidhi samictu bashiira bna abi mascuud yaquulu samictu abaa mascuudin اlansaariy cuqbata bni camrin cuqbatu bnu camrin waaye yaquulu isagoo lahaan maqlay samictu rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam yaquul nasla jibriilu jibriil baa soo degay faahbaranii wuxuu ii sheegay biwaqti salaa salaadda waqtigeeda waxaa laga qaadanayaa marka qofka faadilka ahee weyn ee amiirka ah ama caalimka in la baraaruji kara mararka qaar dii intay wax ka dhacaan oo kale isagu aanu ogeyn in la baraarujiyo ee isaga laftirkiisa inuusan wax walba aqoo karin qof isaga wax walba yaqaan ma jiran cumar bnu cabdilcasiis hadda waa kale waqtigii waxoogaa yar dib u yar dhigay curwat bnu mascuud baa curwat bnu subayr ayaa baraarujinaya oo waxuga sheegaya marka xadiidka waxaa dhici karta marka waxaa weeyaan inaanu maqlin iyo in wax kale uu haysto iyo marka qof ka dhan baraarujiska ma jiro hay waa si fiicanoo usluubaysanna marka in laysu baraarujiyo dabcan marka curwat cumar bnu cabdilcasiis laakiin asagaaba cilmiga jeclayn oo in axaadiidta la qoro iyo asaga ka shaqeeya hay nasla jibriilu jibriil baa degay faahbaranii wuxuu ii sheegay buu yidhi biwaqti salaati salaada waqtigeeda fasallaytu macahu waan la tukaday uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu yaxsibu xaal uu tirinaayo biasaabicihi farihiis uu ku tirinaayo hamsa salawaatin shan salaad baan la tukaday buu yidhi ayb fara'aytu rasuulallaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkaan arkay salla duhra isagoo duhurkii tukaday xiina tasuulu shamsu qoraxda markay iilanayso warubbamaa akharahaa inuu dib u dhigaa la arkaa xiina markii yashtadu lxaru kulaylku uu darnaado kulaylku markuu aad u daran yahay xoogaa in dib loo yar dhigo ibraadaa la yidhaha waa arkay doonaa in la qaboojiyo salaaddii wara'aytuhu waxaan arkay yusalli lcasra casarka isagoo tukanayo washamsu qoraxdiina murtaficatun ay sarrayso oo weli cirka korkiisa ay jirto oo aynan hoos u degin ila qoraxda markay saacad walbaa marka galabkii markay hadba saacad siyaado qoraxda mar walba hoosay usii degaysa wax hoos usii degaayo kalawa ilaa marka dambe derbiga ay ku dhacdo qoraxda oo derbiga yacni ay fallaaraheeda ama iftiinkeeda oo derbiga qabanayo marka galabkii ay sii lasii galabnimadii lagu sii dheeraayo marka washamsu murtaficatun wuxuu ka wadaa qoraxdiioo kor weli jirta kor jirto oo ay dhici karta inay soo gelayso yacnii guryaha ay soo gelayso marka goornayba shamsu murtaficatun noqon kartaa waa wakhtiga yacni ugu horreeya salaad casar la tukado sagaal saac oo kale waxaa weeyaan qoraxda weli kor bay jirtaa waana kuusha xaraaray leedahay baydaau cad iyadoo cad weli qabla an tadkhulahaa intaynan gelin asufratu boorboorka midabka boorboorka intaanu gelin fayansarifu rajulu ninka waa gadoomaayey min asalaati salaaduu ka gadoomaayey qofku fayatii wuxuu aadayey dalxulayfati buu tegaayo dulxulayfa shan mayl ay u jirtaa madiina taqriiban fayatii dalxulayfati buu tegaayey qabla guruubi shamsi qoraxda intaynan dhicin intaysan qoraxdiiba dhicin oo qoraxdii weli soo jeedo ayuu dulxulayfa qofka aadi karin marka salaad waqti hore la tukaday waay oo shan mayl taqriiban waxaa wey waa sideed kilom ilaa toban kilomitr weeyaan madiine iyo dulxulayfa taqriiban marka toban kilomitr buu intuu lugeeyo ayaa weli iyadoo qoraxdii dhicin uu tegaayo waqti hore qoraxda kulushaala tukan jira fayansarifu rajulu ninku waa gadoomayey mina salaati buu ka gadoomayey fayatii wuxuu imaanaya dalxulayfa qabla quruubi shamsi qoraxda intaynan dhicin wa yusalli lmaqriba maqribkii buu tukanayo xiina tasqudu shamsu qoraxda markay dhacdo wa yusalli alcishaaa cishihii buu tukanayo xiina yaswadu markuu madoobaado al ufuqu jihada markay madoobaato wa rubbamaa akharaha inuu dibdhigaa la arkaa cishaha xataa yajtamica annaasu intay dadka ka soo ururaan oo jamaacada loo danayn markaas wasalla subxa subxii buu tukaday maratan mar bikhalasin mugdi buu ku tukaday uma sallaa haddana waa tukaday maratan ukhraa mar kale fa asfara bihaa waa caddeeyey oo cadyani waa caddeeyey salaadiio caddaankii buu la galay uma kaanat salaatuhu salaaddiisu waxay ahayd bacda daalika intaa kadib attaqliisa mugdi bay ahayd intaa wixii ka dambeeyey salaadda mugdi buu ku tukan jiray subaxa yanii mugdiga waxaa laga wadaa awalkuu tukan jiray xataa maata ilaa uu dhintay nebiga walam yacud uma laabanin ilaa an yusfira inuu caddeeyo salaadda uma laabanin salaadda inuu caddeeyo uma laabanin mar dambe xanafiyada ayagu awqaadda xoogaa kusi ugu yar waxaysan oo xanafiyada salaadda casirna waxay tukadaan waa akhiraan idaa saara dillu shayi milayhi baa way ku bilaabaneen bay leeyihin casirka ayagu waqtiga ay ku tukadaan waxay tahay hoosku marka uu labalaab qofka uu yahay kow iyo toban saac oo kale casir gelayaan ayb meelahan qaarkood axnaafta ay haddaad tagto saas waa dhulkan waxna ay ku badan yihiin ama turkiya ama bakistaan ama hindiya iyo dhulalkan marka axnaafta madhabkaas xanafiga casirka waa waa akhiraayaan salaada subaxna waxay gelayaan markay caddaato oo kolalka qaar waxaad isleedahay haddaad la tukato adkaartii adoo ku jiraa qoraxda ay soo baxaysaa mararka qaar saas marka axaadiid bay qabsanayaan laakin waa laga fiican yahay axaadiid waxaa weeyaan nebigu mar uu sameeyey ama tawjiihaad kale leh waa inu tegi doono laakiin nebiga salaadiisa qaalib waxaa ahayd mugdi inuu ku galo xagga awqaadda marka madhabka xanafiga xoogaa waxaad moodaa tasaahul inuu uga jiro dhankan marka shaaficiyada awqaadda ayagu waa ka fiican yihiin laakiin mushkilada meelo badan iyadana lama hubsado salaada subax wakhtiga ay gasho waxaa dhici karta marka iyadoo weli dhalanin salaaddii awal ha laga tukada inta la yidhaah aadaanka layskaga dhuftan khatar baa ka dhalanayso labada qofka dib u dhigaayo caddaynayo iyo midka wakhtigoon gelin tukanaya yaa daran labadooda kan wakhtigoon gelin tukanaya yaa daran maxaa kan salaadiis wakhtigaybayba ku dhex jirtaa isaga marka dadka mu'adiniinta inay aad u ilaaliyaan salaadda maxaa yaga wakhtiga loo aaminay walam yacud uma laabanin ilaa an yusfira inuu caddeeyo xadiidkan mundiri waa xoogiy waa xoojiyey sanadkiisa ibnu xajar alcasqalaanina sidoo kale ibnu khusaymena waa saxiix yeelay waxaana laga qaadanayaa waxaa weeyaan awqaadaha sida ay kii horeo kale macnaha kii horeo kale qaala abu daawuud waxau yidhi rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey can zuhriyi ka wariyey macmarun wamaalikun wabnu cuyayna wa shucayb bnu abi xamza walleyf bnu sacd wagayruhu rag badan waayo oo xerti zuhri ah lam yadkuruu ma aanay sheegin alwaqta waqtiga aladii sallaa fiihi uu tukaday walam yufasiruuhu mana aynan fasirin intaasoo qofood zuhri bay ka wariyeen ma aynan kala dhigdhigin waqtiga sida uu u kala dhigdhigay usaamat bnu zayd alleyfi mshaahid wax kala maaha abu daawuud wuxuu rabaa inuu yidhaahdo xadiidkan awqaaddiisa iyo waqhtiyadii sida loo kala tukadoo la kala dhigdhigo zuhri waxaa ka wariyey usaamat bnu zayd alleyfi keliya inta kale ee raggii hiqaadda ahaa ee waaweynaa kufaadda ahaa iyaga marka tafsiirkan oo xagga waqtigaa ma aynan gelin walidaalika marka waa shaad weeyaan inuu dhaho rabaa ama nakaaraa ku jirto walam yufasiruuhu mana aanay fasirin laakiin ibnu xajar baa wuxuu tilmaamay fatxulbaariga hadalkan abu daawuud markuu sheegay kadib waqad wajadtu maa yacbudu riwaayata usaama wax xoojin ayaan helay buu riwaayadaas usaama wayaziidu calayha ana albayaana min ficli jibriil weliba ziyaadinaya bayaanka in ficilka jibriil uu ahaa wadalika ma rawaahu lbaaqandiyu fii musnadi cumar bni cabdilcasiis wاlbayhaqi fi sunan اlkubra min طariiqi yaxya bni saciidin اlansaari can abi bakr bni xasmin أنه بلغه عن أبي مسعوuد فذكره منقطعا لkن رwاه طبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن cروة فرaجع الحadيiث إلى cروة xadيiثkii crوة usoo laabtay وصح أنa له أصلا xadiiثku inuu أصل leeyahay usaamo la gooni noqonina way ansaxday وأنa فيi riواaيaةi مالك وmaن تaaبcahu اkhtisاaرا waxaa kala cadaatay maalig iyo raggan uu sheegay أبu daawuud iyagu xadiiثku waa soo gaabiyeen usaamat bnu zayd iyo ragga kalena xadiidka isagoo dheeray keeneen nacam marka wuxuu yidhi falaa tuusafu walxaalatu haadihi bishuduudi ibnu xajar marka wuxuu yidhi xaaladoo saan ah shuduud lagu sifayn maayo yii marka xadiidku waxaa weeyaan sidaa uu tilmaamayo riwaayad kama u keenay marka riwaayad toosan waay wax shuduuda kuma jira fatxulbaariga juska labaad meelaha mawaaqiida uga hadlo kan laftigiisa waa qoraa cawnulmacbuudka haddaa haysataan uu soo guuriyey warkaas وkذلika أيضا rwى هiشhاaم بن cروة هiشhاaمna waa wariyey xadiidka وxabيib بن أbي marزوq can curwaةa bay ka wariyeen نaxو riwaayaةi macmr oo kale iyo أصxaabihi إilا أنa xabيiba lam ydkur baشhiirا laakiin xabiib baشhiir ma aanu sheegin halka middan dambe marka mxuu ka wadaa fiiri أwl hadda هiشhاam أwl waxaa warka uu ka dhaxeeyey زuhri iyo ardadiisa usaamaة بnu زayd oo dhinaca iyo raggi ka badnaayo dhinaca ibnu xajarna oo mutaabacaad u keenay hadda haddana waxaa weeyaan marka curwa xadiidkiyaa ka warinayana riwaayada hore dib ugu laabo curwat ibnu zubayr xadiidkiyaa ka warinayana ibnu shihaab zuhriyaa ka warinaya soo maha zuhri laftirkiisa waxaa mutaabaceeyey hishaam ibnu curwa iyo xabiib ibnu abi marsuuq laba nin oo kale ayaa xadiidka la warisay sida riwaayada ikhtisaarkayna wariyeen iyagu marka riwaayada marka oo mudawalada oo tafsiirka badan ku jira dhowr qof baa warisay marka iyadoo laakiin shaahid ma ah warawaa wahb ibnu kaysaan wahb ibnu kaysaan waxa uu wariyey wahb ibnu kaysaan alqurashi abu nucaym almadani iqatun yarwi lahu asxaabu kutubi sita can jaabirin can اnabiy sal ا ly slama waqta almaqribi maqribka waqtigiisa ayuu wariyey qaala waxa uu yidhi uma jaءahu lilmaqribi buu u yimid maqribkii xiina gaabat ishamsu qoraxda markay dhacday yacnii min alhadi oo berita ah waqtan waaxidan hal waqti waqtan waaxidan yacnii hal waqti buu u yimidoo maqribkii laba waqti ma aanay ahayne labadii maalinba isku waqti unbuu tujiyey waa qowlka jadiidka shaafici waxa uu daliilkiisa qaala abu daawuud wkadalika rawaa can abi hurayrata waxaa ka wariyey can nebiy sal slama qaal abu hurayra ka wariyey can nebiy sal slama qaal uma sallaa bi almaqriba maqribkiibuu utujiyey yacni min alqadi waqtan waaxidan hal waqti xadiidka nasaa-i baa wasniyey iyo keyrkiis isnaadkiisuna waa xasan xaafidku sida uu yidhi ibnu xibbaan iyo xaakim ina way saxiix yeeleen mahabina waa ku waafaqay ibnu sakanna sidoo kale u saxiix yeelen wkadalika rawaa وkذلika ruwiya can cabdاللahi بn cmr بn الcاas min xadiiثi xasan بn caطية can cmr bn شhucayb can أbiihi can jadihi can النabiي sal اه l slm bayhaqi baa wasliyey riwaayadan oo isnaadkeedu waa xasan kuwan oo dhan marka waxay tilmaamayaan maqribka labadii maalinba inuu isku hal waqti un tujiyey qaala xadaثna msddu qaala أhbarana cabdالlahi بn dawuud huwa اlkhuraybiyu cabdالlahi bn dawuud alkhuraybi qaala أhbarana badr bn cثmaan bdr بن cثmaan aلmwي alkuufي ثiqة yarwi lahu mslm وabu dawuud والنasaaئiyu وbn maaja fi الtafsiir ibn maaja fi الtafsiir faq waa faq yanii ramsigiisu waa faq fa iyo qaaf ayb qaala أhbaranaa abu bakr bn abi musa abu bakr bn abi musa aلأشcari abu musa aلأشcari baa dhalay ayb waa ثiqaة yarwi lahu aصxaab الkuتb الsiة can abi muusa abuu muusa alashcari cabdullaahi bni qays anna saa'ilan saa'il ayaa sa'ala nebiya sal ly slam nebiga su'aalay falam yarudda calayhi nebiga kama uma jawaabin shay-an waxba uguma jawaabin xataa amara bilaalan marka saa'ilku wuxuu su'aalay awqaadda salaada nebigu marka waa iska aamusay balin marka xataa amara bilaalan ilaa uu bilaal ka amray fa aqaama alfajra bilaal fajarkiibu aqimay xiina inshaqa alfajru fajarku markuu dilaacay fajarka labaad fa sallaa waa tukaday xiina kaana rajulu ninku markuu ahaa laa yacrifu minaan mid aan garanaynin wajha saaxibihi saaxibkiisa wejigiisa yacnii fa sallaa wuxuu tukaday xiina kaana rajulu qofku markuu ahaa uu noqday laa yacrifu inaanu garanaynin wajha saaxibihi ninka dhinaciisa fadhiya wejigiisa yani mugdi baa salaaddii lagu galay soo maamar ayb saasuubuu u jeedaa ow ana rajula ninka laa yacrifu uunan garanaynin man ilaa jaanibihi man ruux ilaa jaanibihi dhinaca ku hayo uma amara bilaalan bilaal buu amray faaqaama duhra duurkii buu aqimay xiina zaalat shamsu qoraxda markay iilatay xataa qaala alqaa'ilu ilaa qaa'ilkii uu ka yidhi inta safa nahaaru allayle maalinkii waa nus buu gaarayo maalinkii waa kala baroobay wahuwa aclamu wahuwa isagaana aclamu ku ogaal badan ayb ayb uma uma amara bilaalan bilaal buu amray fa aqaama alcasra casrkii buu aqimay washamsu baydaa'u qoraxdu cad yani qoraxda cad wuxuu ujeedaa qoraxda weli iftiin laho xaraaradu murtaficatun sarrayso wa amara bilaalan bilaal buu amray fa aqaama almaqriba maqribkii buu aqimay xiina qaabat ishamsu qoraxdii markay dhacday wa amara bilaalan bilaal buu amray fa aqaama alcishaaa xiina qaaba shafaqu shafaqii markuu baaba'ay falamaa kaana min alqadi berrita markay ahayd salla alfajra fajarkiibuu tukaday wansarafa waana iska gadoomay wansarafa waa gadoomay faqulnaa waxaan nidhi markaa adalacat ishamsu talow qoraxdiima soo baxdayba marka maalinkii dambe maxaa cad marka inuu caddo ku galay salaadda markuu caddadii ku galay salaaddii marka wakhtigaabuu galay kadib ilaa aan iska dhahno war qoraxdiima soo baxday waa labo waa sidii jibriil oo kale labadii wakti buu rabaa inuu tuso awalka iyo aakhirka faaqaama duhra duhurkii buu aqimay fii waqti اlcasri waqtiga casarka alladii kaana qablahu maalintii ka horraysay ahaa wasalla alcasra casrkii buu tukaday walxaal iyadoo qad isfarat ishamsu qoraxdii ay boorboor noqotay ow qaala amsaa ama ou galabaystoo galab galay wasalla almaqriba maqribkii buu tukaday qabla an yaqiiba shafaqu shafaqa intuusan baabi'in maxalushaahidka halkaan marka maxaa ah intuunan shafaqii baabi'in buu maqribkii tukaday xadiidkan abi muusa alashcari wuxuu daliil u yahay marka maqribku inuu awal iyo aakhir leeyahay oo shalayna wuxuu galay markay qoraxda dhacday maantana wuxuu galay marka markii ay shafaqu markii baabi'i rabay marka waqtulmaqrib wuxuu bilowdaa qoraxda markay dhacdo wayamtaddu ilaa qaybuubati shafaq inta uu ka baaba'o cirka guduudkiisa walidaalika marka imaamu shaafici qowlkiisa qadiimka saasuu ahaa fuqahada shaaficiyaduna waxay yidhaahdaan qowlulqadiimka mas'aladan ku raajaxsan oy masaa-ishay ku rajaxaan buu ka mid yahay marka labada waqti buu leeyahay maqrib marka xadiid abi muusa maxaa ku cad isaga maqribka inuu laba waqti leeyahay waqti awala waqti aakhira wasalla alcishaaa cishihii buu tukaday ilaa uliti leyli ilaa saddex daloola dalool habeenkii tegey uma qaala wuxuu yidhi ayna saa'ilu aawo kii su'aalaya can waqti salaati salaadda waqtigeeda alwaqtu waqtigu fii maa bayna haadayni labadan dhexdoodu ahaaday qaala abu daawuud rawaa sulaymaan bnu muusa sulaymaan bnu muusa dimashqi can caaa caطaa bn abi rabaax can jaabirin can اnabiy sal l slam fi lmaqribi naxwa haada kanoo kaleu jaabir ka wariyey idan marka maqribku inuu laba waqti leeyahay abuu muusa alashcarina waa wariyey jaabirna waa wariyey naxw haada wuxuu ka wadaa xagga maqribka qaala waxau yihi uma salla alcishaaa cishihii buu tukaday qaala bacduhum ilaa uliti leyl wa qaala bacduhum ilaa shatrihi bay yidhaahdeen xadiidkan jaabir iyo midkii ka horreeyey marka waxay tusayaan maqribku inuu laba waqti leeyahay waqti awala iyo waqti aakhir ah wakadalika wakadalika sidaadaas oo kale rawa bnu burayda uu wariyey can abiihi uu ka wariyey can nebiy sal l slam riwaayada hore abuu muusa alashcari yaa ka warinayana abuu bakr ibnu abi muusa wiilkiisa waxaa kaloo isaga sidoo kale ka wariyey ibnu burayda can abiihi abuu muusa alashcari can اnebiy sal l slam riwaayat marka ibnidim idiin qoraan riwaayadan marka burayda uu sheegaayo muslim baa wasliyey iyo ibnu xibbaan tirmidina xasanun saxiixun buu yidhi bukhaarina waa xasaniyey marka xadiid abi muusa oo laba dariiqa iyo midka jaabir waxay wada tusaayaan maqribku inuu wakhtigiisu mararka qaar xilliyada qaar uu dheeraa karo oy jiri karto wakhti maqhribkiina tegey waxaan ujeedaa wati ile maqhribkiiyo cishaha wakhti u dhexeeya ma jiro markuu maqhrib tago hore cishaa ka soo gala maqhribku waa soconaya ilaa shafaqu ka baaba-a xadiidka imaam axmedna waa wasliyey sidoo kale kii horeyani riwaayada jaabiroo hore tan jaabiree hore waxaa wasliyey imaam axmed biisnaadin saxiixi qال xdثna cbaydاللh بن mعاad ayb qaal أخbarana abي aabis marka mعaad بن mعaad alcambri qaal أخbarana شhuعbة شhuعbaة بن الxajاaج عan qataadة أنhu samca أbا أyوب عan cabdاللahi بn cmri أbu أyuubkan marka waxaa weeyaan أbu أyuب almaraaغي الأsdي magaciisa yaحya abu ayuub alansaari ha u malaynay kii saxaabiga aan ah abu ayuub almaraaqi alsdi magaciisa yaxya ayaa la yidhaahdaa iqatun yarwi lahu albukhaariy wa muslim wa abu daawuud waاnnasaa'iy wabnu maaji yacni sitada ilaa tirmidi ah can اnabiyi sal اllahu alayh ali wslam can cabdillahi bni camrin can اnabiy sal l slam annahu qaal waqtu duhri duhurka waqtigiisa maa lam taxdur ilcasru waa intaynan casar ku imaanin aanu soo gelin wwaqtu lcasri casrka waqtigiisana maa lam tasfara shamsu qoraxda intaynan jaallo noqonin wawaqtulmaqribi maqribka waqtigiisana maa lam yasqud intounan dhicin fawru shafaqi shafaqa yanii guduudkiisa intounan dhicin intaanu dhicin waa xadiidkana marka wuxuu tilmaamaya maqribka waqtigiisa inuu soconayo ilaa shafaqu ka baado wwaqt lcishaaa cishaha waqtigiisana ilaa nisfi leyli habeen barkii waa ilaa laga gaaro marka culamada qaar jumhuurtu waxay leeyihin ilaa nisfi leyl waa waqtuljawaazkii ama waqtulikhtiyaarka waqtigiisa iqdiraarigaana ilaa waaga ka baryow gaaraan ay dhahayaan iyaga marka lidaalika marka waxay leeyihin salaada cishaha iyo subaxa waqti u dhexeeya male bay leeyihin cisho markuu dhammaado subaxa hor ka soo gelaya xadiid marka waxay soo qaadanayaan inama tafriidu xadiidkan ka warran waqtulcishaa ilaa nisfileyl waxay leeyihiin xadiidkii abu qataade ee ahaa inama tafriidu qofka gabood falay waxaa weeyaan calaa man naama qofkii seexday oo salaaddii kayani qofkii yani seexday ma ahane waa qofkii salaadda ka tegey ilaa xataa yadkhula waqtu salaati اlukhra ilaa salaada kale waqtigeeda ka soo galo marka wax u dhexeeya cishaha marka qofka gabood falay waa qofka uu subax ku soo galo isagoon tukanin halkaa marka waxaa laga qaadanaya waqtiga cishaha yamtadu ilaa quluuci alfajri اhaani laakiin ibnu xajar wuxuu ku jawaabay salaado aan saas ahaynaa jiro oo salaada subax iyo salaada duhur waqti baa udhaxeeya oo midna aan waqtigiisu aanay ahayn soo ma garani haddii la yidhaha marka taasi waxaa ka dhalanaysa salaad subax baa la tukan karaa ilaa duhurka laga gaaro qowlka jadiidkao shaafici haddii aan qabannana waxaa jira waqti maqribka uu baxay cishana uunan soo gelin cindahu qowljadiidka marka la qabto ila wuxuu leeha qowljadiidka maqribka waa tegayaa mar haddii salaadda wakhtigiisa salaadda unbuu la egyahay haddii salaadda la tukado waa tegay maqribuu leeyahay haddii cisho ma la tukan karaa may weli lama tukan karo ay leeyihin halkaa marka iyadana maxaa ka soo baxaya marka haddii marka aawo xadiidkii marka abu qataada labadaas xujo ayuu marka u keenay ibnu xajar racad moodaa marka inuu leeyahay bukhaarina wuxuu baabaystay baabun waqtu lcishaai ilaa nisfuleyl cishaa waqtigiisa inuu nisfuleyl ku egyahay moodaan oon xagga loo sii dhaafinin baabu waqti salaati nabiy waqtu salaati اlfajri salaada subax waqtigeeda maa lam tadluc ishamsu intaynan qoraxda soo bixin wa xadiidkan muslim baa wariyey abu cawaanana alsiraayinina waa wariyey khaaabi sidoo kale wuxuu yidhi huwa xadiiun xasan baabu waqti salaati اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga salaadiisa waqtigeeda caddayntiisii u baabiya wa kayfa kaana yusaliiha iyo sida uu nebigu u tukan jiray qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim huwa alfaraahiidiyu qaala ahbaranaa shucba can sacd bni ibraahim can moxamed bni camrin wahuwa bnu lxasan bni cali bn abi aalib waaye intan kale waa soo marnay sacd bni ibraahim bni sacd weyaan ibn cabdiraxmaan ibni cawf ka kale moxamed ibni camar kaanna moxamed ibni camr bni اlxasan ibni cali bni abi aalib iqatu yarwi lahu lbukhaariy wamuslim abu daawuud waاnasaa-iy qaala sa'alnaa jaabiran jaabir baan su-aalnay buu yidhi can waqti salaati rasuuli illahi sal ly slam nabiga salaadiisa waqtigeeda faqaala waxauu yidhi kaana yusallii duhra kaana wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo aduhra salaada duhur bilhaajirati maalinweynta maalin weynta ayuu duhurka tukan jiray walcasra casirkana washamsu waa tukan jiray walxaal iyadoo ashamsu qoraxda xayatun ay nooshahay qoraxdoo nool macnaheeda waxaa laga wadaa iyadoo weli cad kulaylkeedana leh sarraysada walmaqriba maqribkana idaa qarabat ishamsu qoraxda markay dhacdo walcishaaa cishahana idaa kahura annaasu dadka markay bataan cajala waa dadejinaya waidaa qalluu hadday yaraadaanna akhara waa dibdhigaaya wasubxa salaaddii subaxna waa tukanaayey biqalasin mugdi buu ku tukanaayey awqaadihii marka saabu ugu sheegay salaadda nebiga marka saasay ahayd marka salaadda nebiga oo waqtiyadiisa noo sheeg sidan markuu leeyahay waqtigii haalibka ahay u sheegay yacnii salaadda nebiga sida haaliban oo u tukan jiray buu u sheegay marka sunnada sidan baa laga raacaya marka qaala xadaanaa xafsu bnu cumar xafsu bnu cumar abu cumar addariir saduuqun caalim yarwi low abu daawuud qaala akhbaranaa shucba can abilminhaal abulminhaal waxaa la yidhaha sayaaru bnu salaama sayaaru bnu salaamata alriyaaxi fiqa weeyaan can abi barza abu barzata alaslami nadlat bnu cubayda la yidhaha saxaabiga qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu aha yusallii inuu tukanayo addowra duhurka idaa zaalat ishamsu qoraxda hadday iilato oy cirka ka iilato wayusalli alcasra casarkii buu tukanaayey wa ina axadanaa walxaal iyadoo ina axadanaa midkaan la yadhabu uu tegaayo ilaa aqsa almadiinati madiina meesha ugu shishayso wayarjicu uu soo laabanayo washamsu walxaal ashamsu iyadoo qoraxda xayatu weli ay nooshahay salaad casir buu marka uu salaada casir wuxuu tukan jiray midkaan haddii uu magaalada madiine geeskeeda tago ou soo noqdo qoraxdiiyo weli noolbuu soo noqonayo wanasiitu lmaqriba maqribkii waa iloobay buu yidhi marka maqribkii waa iska iloobay buu yidhi saxaabada marka ayagu ma iskalifi jirin waxaday iloobaan ay ka shakiyaan ka joogi jireen takalluf iyo qardajeexaan tirada badan ma aqoonin oo qofka hadda yani waxaad moodaa waxaas aniga maba aqaano hadduu yidhaahdo ama uu yidhaahdo war waxaas shakiya iga jiray ima hubana qofkan hadha wuxuu leey jaahilaa taha lagu dhahaa iyo waxma taqaanidaa lagu leeyahay iyo saasuu is dhahayaan laakiin laa adriidu dhib ma laha waa junnat lcaalim caalimka gaashaankiisa qofka haddii marka ama wixii waa soo fiirinaya ama dad iga cilmi roonoo soo su-aalaya waxaa weeye ama qofkii qofka cilmi roon uu su-aalo wax fiican nin wax walba wada yaqaano ma jiri karo marka takallufkan ibnu mascuud waa ti waa kii diidi jiro wardadow wixii aad taqaanaana sheega waxaydnan aqoonin allahu aclam dhaha ilaahay nebigiisa wuxuu ku yidhi qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin marka qofka inuu takalluf isgelsho iskeliya ma aha waxa uu sheegayan inuu yaqaan waayo haddii lagu yidhaha waxaad taqaan sheeg war waxaadan aqoonin ha sheegin waxba laguma dhibin ceebna ma aha ay qofka waxaa weeyaan waa ka gubanaya waxaad arkay aad inuu uga gubanaya ayb waxa aad sheegayso oo nebi moxamed ka sheegayso iska hubi qof caadiya ma aha nebi moxamed maxaa yeele hadalka aad xadiidka aad soo xiganaysa haddaadan hubin oo aadan nebiga ka hubin calayhi salaatu wassalaam sidaan uga hubi karna see waay bukhaari ama muslim oo kale ku yaala ama axaadiidta kutubta culimmadii saxiix yeeshay aad taqaanaa mas-uuliyaddaada adi markaas waa gudata haddaa wixii nin sheegan iska sheegta adiga nacam nin shiikhoo aad adu iskaga kalsoon tahay wixii uu nebiga maalin ka sheego adaa adna iska sheegto khatar khatar ilaahi ha laga cabsada marka nebigu wuxuu yidhi man qaala canii maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar ninkii aniga waxaanan dhihin iga dhaho naarta meeshuu ku geli laha ha diyaarsan yacni maahan keliya inaa istiraadin aniga nebiga inaan been ka sheego ulajeedkayga ma ahayn waxba ma keenaysa taas ujeedkayga mantaa wax ma keenayso maxaana saxaabadii waa ka cabsan jir qadiyad ay joogeen oo ay maqleen nebiga ka maqleen ayay haddii shaki yar oo ka gala ama ay iloobaan oo ka istaagi jireen waa kadda saxaabiga wanasiitu aalifata dhah waxa uu yidhi marka wanasiitu waan iloobay almaqriba maqribkii waa iloobay wa kaana wuxuu ahaa laa yubaalii inuuna nebiga u aaban yeelaynin ta'khiira alcishaa'i cishaha dibdhigiisa ilaa ulii leyli uu dibdhigo qaala waxa uu yidhi uma qaala waxa uu yidhi ilaa shatri leyl ilaa habeen barki inuu u dhigo qaala waxau yidhi abuu barza marka kaana nebigu wuxuu ahaa yakrahu inuu nacaayo annowma hurdo qablahaa cishaha ka hor la seexdo iyo walxadiida sheeko bacdahaa cishaha kadib la sheekeeyo ilaa saddex qofun baa loo ogolaya nin marti u joogto oo kale inuu martida u sheekeeyo isa waa loo ogolaya ninka xaaskiisa inuu la sheekaysto waa loo ogolaya iyo mid saddexaad waxay ahayd cilmiga in laga sheekaysto ama masaalixda muslimiinta laga sheekaysto ciddii ay qusayso markaas cilmiga marka nebiga yani bukhaari waa baabaysanaya baabu samuri fi lcilmi cilmiga usoo jeedkiisa habeenka in loo soo jeedo baabuu ka dhiganaya nebiga axaadiid bouna soo qaadanaya martidana xadiidkaa ku soo arooray iyadana qofka haddii marti u timaado inuu habeenkii iskala sheekeeyo oo markaa uu weheliyo martidii ayb intaa aan ahayn marka iska sheeko caadi iska oo maalaa yacni ah ama waxba aan ku fadhinin waa la reebay sababtoo salaadiis waxay qofka ka tegsiin kartaa oo jamaacadii uu ku tukado iyo qayrkeed banwerdigii habeenkii uu samayn lahaa iyo waxaasoo dhinta wa kaana yusallii subxa subxa nebigu wuxuu ahaa inuu tukanaayo wa kaana yusallii subxa buu tukanaayo wayacrifu axadunaa midkaan isagoo uu garanayo jaliisahu midka dhinaciisa fadhiyo alladii kaas oo kaana oo ahaa yacrifuhu inuu hore u yaqaano ya wayacrifu axadunaa buu dhigaa waa isku dhow yihin macnaa wayacrifu axadunaa midkaan isagoo uu garanayo jaliisahu kii dhinaca ku hayo alladii kaas oo kaana yacrifuhu hore oo u aqoon jiray macnaa maxaa laga qaadanaya ninkii uunan hore u aqoonin ma sixi karo ma garan karo kan laakiin maadaama uu hore u yaqaanay salaada subax nebiga wuxuu ka bixi jiray qofka ku ag fadhiya marka qofka uu fahmi karo oo mugdi un mugdi buu ku geli jiray lixdan aayadood uu akhri jiray markuu ka baxo qofku markaasaa la gargaranaya haddii sida kale la aqriyay marka wamaa yacrifu axadunaa jaliisahu alladii kaana yacrifuhu taas ma udhigaa sooma iyadoo aanu garanaynin midkaan jaliiskiisa la fadhiya isaga kan dhinaca ku hayo alladii kaasoo kaana yacrifu u garanaya kulle nusqada cawaamaa fiican marka in lasoo fiirsho ay noqonaya berritayna in sha allah tacala wa kaana yaqra'u fiiha wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u inuu akhrinayo fiiha salaada subax dhexdeeda asitiina ila almia lixdan ilaa boqol aayadood buu ku akhrin jiray lixdankan ilaa boqolkan ibnu xajar wuxuu leeyahay riwaayadka qaarna tilmaamayaan qiyaas ahaan waxaa weeyaan suuradahan dhiwaalul mufasalka la yidhaha jallaadka qamiis suuradihiisa dheerdheer xujuraad iyo qaaf iyo wadaariyaad iyo araxmaan iyo suuradahaasoo kale qiyaasta mararka qaarna suuratulxaaqa ayaa lagu qiyaasay suuratulxaaqa iyo meelaha ayb baabu waqti salaati duhri salaada duhur waqtigeeda xugun ku soo aroora cadayntiisiiba u baab yahay mid mid buu hadda salaadihii u gelayaa qaala xadaanaa axmed bnu xambal wamusadadun qaala akhbaranaa cabaad bnu cabaad cabaad bnu cabaad alramli alarsuufi ayb aljawaas saduuqun yahim saduuqun yahim ibnu xibbaana waxoogaa aad ugu xadgudbayo waxa uu yidhi yastaxiqu tarka wax marka tarkigana ma lahayn ku mutaysto ibnu xajar marka waxa uu yidhi wa afxasha bnu xibbaan faqaala yastaxiqu tarka ninkan marka ibnu xibbaan isagu dadka jarxigana waa ku tashadud baa kaga jiray dhanka tacdiilka laftirkiisana tasaahula uga jiray tasaahuli marka tashaduduu jamciyey waxa uu yidhi marka qaala akhbaranaa muxamed bnu camrin mxamed bnu camr bni calqamata bni abi calqamata bni waqaas alleyfi moxamed bnu camr bni calqamata bni waqaas alleyfi saduuqun lahu awhaam yarwi lahu asxaabu lkutubi sita can saciid bni alxaarif alansaari saciid bnu alxaarif ibni abi saciid alansaari iqatun yarwi lahu asxaabu lkutubi sita can jaabir bni cabdillaahi qaal kuntu waxaan ahaa usallii inaan tukanaya duhra duhurka maca rasuulillahi rasuulka sal l slam faaahudu waxaan qaadanaya qabdatan cantoobo oo min alxasa qururax ah litabruda si ay markaa u qabowdo fii kafii calaacashayda ay ugu qabowdo adacuhaa waan dhigaayey lijabhatii foolkayga ama wejigaygaan u dhigaayay asjudu calayha xaal aan ku sujuudayo lishiddati alxarri kulaylka darnaantiisa darteed waxaa laga qaadanaya marka duhurku inuu awal waqti ka geli jiray iyadoo qoraxdu aad u kulushahay qaala xadaanaa cusmaan bnu abi shayba qaala aqbaranaa cabiidatu bnu xumayd can abi malikin alashjaciy sacd bni aariq ahaa cumaan bn abi shayba waa macruuf cabiidatu bni xumayd cabiidatu bni xumayd alkuufi abu cabdiraxmaan almacruuf bilxadaa loo yaqaano alxadaa ataymi saduuqun naxwiyun saduuqun naxwiyun rubama akhda yarwi lahu lbukhaariyu asxaabu sunan ilarbaca can abi malikin alashjaciy sacd bni aariq wahuwa iqatun yarwi lahu lbukhaariyu tacliiqan wmuslim wاlarbaca can kaiir bni mudrik alashjaci weyaan abuu mudrik ayaa la yidhaha iqatun yarwi lahu muslim waabuu daawuud wاnasaa'iy can اlswad ana cabdاllahi bni mascuudin qaal aswadkan waa alaswad bni yaziid الnakci can cabdilahi ana cabdاllahi bni mascuudin qaal kaanat qadru salaati rasuuli lah sal l slam nabiga salaadiisa qadarkeedu wuxuu ahaa kaanat qadru salaati rasuulilah maxduufaa ku jira meesha kaanat waxay ahayd qadru ta'khiiri salaati rasuulillahi sal l slam nebiga salaadiisa inta uu dib u dhigaayo qadarkeedu wuxuu ahaa oo zawaalka uu dib uga dhigaayo kaanad waxay ahayd qadru ta'khiiri salaati rasuulillahi sal l salam nebiga salaadiisa dibdhigeeda canizawaali uu ka dib dhigo qadarkeedu wuxuu ahaa fi sayfi waqtiga sayfka ee yacni xagaaga alaaata aqdaamin saddex gomadood ilaa hamsati aqdaam ilaa shan gomadood yacnii waqtiga kulaylka ah sayfka ah xilligaas yani waqtiga sayfka waa kulayl jaziira alcarabiya waqtiga ugu kulayl waa bilaha bilahan caadiga gaalada bilaha lixaad iyo toddobaad iyo siddeedaad iyo bilahaas marka nebigu salaadda waa qaboojin jiray salaadda duhur wuxuuna dib u dhigi jiray mar allaala markay qoraxda zawaal gaarto xoogaa salaadda dibbu u dhigi jiray wuxuu dib u dhigi jiray marka ilaa saddex hooska uu ka gaaro saddex cagood oo kale qofka cagtiisa yacni saddex saddex qadam saddex yacni cag markuu hoosku la ekaado xagga dhirirka intaasuu daahin jiray markaasuu salaadda geli jireen toddoba saac iyo meelahaas iyo rubi iyo barcawal ay gaaraysa lugahan caadiga waa gomaddan caadiga waxbaa lagu qiyaasa koow labo saddex intaa wax la ego islahooska alla xisaabaya ilaa hamsati aqdaamin ilaa shan gomadood mararka qaar ilaa shan buu gaarsiin jiray maxaa waqtiga sayfka maalintaa dheer salaada duhur laftirkeeda waqtigeeda waa dheeraanaya salaada casir waqtigeeda waa dheeraanaya dhulkan marka jaziira alcarabiya waxaa waaye qoraxda dhicitaankeeda wuxuu gaarayaa hal saac iyo rubuc odan ay dhacaysaa qoraxda ama hal saac oo kale qoraxda markay hal saac dhacayso waqtiga sayfka maalintaa dheer soo ah habeenkiibaa hal saac laga jaray laga jartay marka markaas waxoogaa dib u dhigaayo meelaha qaarna ka sii badanba waay kulamaa aad galbeed usii socoto qoraxda sii daahe meelaha qaarkood afar saac ay qoraxda dhacaysa habeenkii meelahaasoo kale marka duhurka waktiga kuleelka dib baa loo dhigaa qadarka uu udhigayna marka alaaat aqdaam ilaa hamsati aqdaam wa fi shitaa'i xilliga qabowgana xilliga shitaa waa jiilaal laakiin jiilaalka waqtiga qabow baa loo jeedaa wa fi shitaa'ina hamsata aqdaamin ilaa sabca fi sayfi waqtiga xagaaga saddex gomadood ilaa shan wa fi shitaa'i waqtiga aadka u kulaylka badanna jiilaalkaana hamsata aqdaamin ilaa sabcati aqdaam shan gomadood ilaa toddobau gaarsiin jiray waa hoosa qadarkiisa qaala xadaanaa abulhubey markaa qisadu waxay tilmaamaysaa un salaada duhur waqtiga kulaylka badan dib inoo dhigo xoogaay qaala xadaanaa abulwaliid alطayaalisi wahuwa hishaam bn cabdilmelik qaala ahbaranaa shucba qaala ahbaranii abulxasan qaala abu daawuud abulxasan huwa muhaajir muhaajir abulxasan ataymi baa leedaha alkuufi asaa'iq iqatu yarwi lahu lbukhaariy wamuslim وأbu dاud والتirmidiي والنsائي qaala samictu زayd بn whbin baan maqlay زayd بn whb aljuhni abu sulaymaan alkuufي mkhadrm ثiqaة jliil lam yusib man qaala fii xadiiثihi khlل ofkii yidhi ma aan asiibin yarwi low asxaab kutub sita yaquulu samictu abaa darin baan maqlay yaquulu isaga lakunaa maca nabiy sal l slam nebiga maciisaan ahayn faaraada almu'adinu mu'adinka wuxuu doonay an yu'adina duhra duhurka inuu addimo faqaala waxau yidhi abrid qabooji xilliga qabowga la gal uma araada wuxuu doonay an yu'adina inuu addimo faqaala waxau yidhi abrid qabooji maratayn aw alaaan mas'ala halkan ka soo baxaysa waxay tahay aadaanku waqtiga miyuu la socdaayo yani waqtiga awalkiisa miyaa aadaanka hore laga addima marka waqtiga galo mase markii la tukan rabo agteeda unbaa layska addimaa waqtiga mar horeba ha soo gale eh haddii la rabo xadiidkan daahirkiisa wuxuu tusayaa aadaanka salaadda inay leedahay waqtiga keliya aanu lahayn oo yacnii waqtigii oo soo galay haddana in laysaga kaadin karo oo marka salaadda la geli rabo waqti u dhow aadaanka markaa la addimo ibnu xajar saas abrid maratayna aw alaaan buur xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragnay fay atuluuli yacnii taagaga bacaadka bacaadka taagagooda hooskooda ilaa aan ka aragnay xataa intii ra'ayna aanu ka aragnay fay atuluuli atuluul jamcu tallin waayo talligana waxaa la yidhaha bacaadka oo yacni bacaadku markuu isku soo karoormo oo sidii buur camal uu sameeyo taaggaas hooskooda ilaa aan ka aragno taagaga uma qaala waxau yidhi inna shiddata alxarri kulaylka darnaantiisa min faaxi jahannama jahannama faafkeedu ka ahaaday kulaylka badan jahannamaa soo faafaysa walciyaadu bilah marka jahannama iyadu waa abuuran tahay hadda waa ay abuuran tahay faida ishtada alxaru kulaylku hadduu darnaado faabriduu bisalaati salaad ku qaboojiya qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhab alhamdani waqutaybata bnu saciid athaqafi ana alleyf xadaahum can ibni shihaab can saciid bni اlmusayab waabi salma can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slam qaal ida ishtada alxaru kulaylka haddii uu darnaado faabriduu can isalaati salaadda xaggeeda ka qaboojiya qaala bnu mawhib waxa uu yidhi bisalaati salaad ku qaboojiye fa ina shiddata alxarri kulaylka darnaantiisa min feexi jahannamu ka ahaaday shaafica sawlak waxuu leeyahay ibraadka iyo salaada duhur qaboojinta waxaa iska leh jamaaco meel dheer masaajidka uga imaanaysa hadday jirto laakiin jamaaco meel dheer ka imaanaysa haddaanay jirin oo dadku urursan yihiin awalul waqtigaa la tukan laakiin hadalkaa marka waxaa radinayo isaga iyadoo saxaabadu iyo nebigu ay hal meel wada joogaan oy safar ku jiraan safar ay socdaanoo meel wada joogaan ayuu bilaal damcay inuu addimo markaasuu yidhi abrid abrid salaadda qabooji dad meel dheer ka imaanayana ma jirinoo meel unbay wada joogeen marka ibraadku waa sunna mutabaca waqtiga kulaylka meel walbo xilliga kulaylka in dib looga dhigay salaadda ama safar ha lagu jiro yaan lagu jirin jamaaco meel dheer ka imaanaysa ha ahaato ha la joogo waa ka ibnu xajar fatxiga saasuu marka uu tilmaamaya bukhaari walidaalika arrintaa isagoo radinaya wuu baabaystay safarka in lagu dhex sameeyo ibraadka fii saxiixihi qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad huwa bnu salma can simaaki bni xarbin can jaabir bni samura ana bilaalan bilaal kaana wuxuu ahaa yuadinu inuu aadaanayo bileylin ana bilaalan bilaal kaana wuxuu ahaa yuadinu duhra duhurka inuu addimayo ilaa haddii daxadat ishamsu qoraxda ay iilato ay zuusho awal waqtigii marka duhur marka uu soo gelaayay waaye waqtiga duhurka waa kaaba bilahi towfiiq sal allah w slam calaa nabiyina mxamed wcala ali sxbi slm